In ka badan lix dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana shaqo la'aan ah ayaa fursado shaqo ka helay garaashka mooto oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan ayaa cillad bixiyay baabuurta ay ka mid yihiin bajaajka noohada iyo mootooyinka. Xuseen Badow Guuleed oo ah mulkiilaha garaashka mooto ayaa raadiyo Uberlo uga warramay waxyaabaha ay qabtaan iyo tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay garaashka.
waxay igu dhaliyay marka arkay dhalinyarada micnaha oo shaqa la-aanta qaar tahriibayo qaarna baagamoodo ay yihiin qaarna micnaha oo eh, micnaha eh, guryaha ku fadhiyaan inaan shaqa abuur u sameeyo si ay ugu shaqaystaan anigana ajir aan uga helo saasaan u fikiray laba kun iyo labadii afuro ilaa hadda waa shaqeeya Waa imisa dhalinyarada hadda ah fursadaha shaqo u abuurtay oo xarunta kaala shaqayso?
wallaahi waa badan yihiin wax lasoo koobi kara maaha balse laakiin hadda waxa joogo waa hadda lix aad ila shaqayso laakiin waxaa inta badan beledweyne ka shaqeeya waa wax aniga faracmi ama galbeedka ka shaqeeyaan ama bariga ka shaqeeyaan beledweyne waxa joogo dhanba waa wax garaashigii ka tegay xagga farsamada mootooyinka motoorada dhalinyarta ku shaqaysato dhanba intay ka faracmeen garaashkan Dhalinyarada een, kaala shaqayso garaashkan farsamooyinka ay qabtaan maxaa ka mid ah?
farsamooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah motoorada mootooyinka ama bajaajyada ama labalugoodyada mootogaariyaasha adig mootoo dhan iyo farsamo oo motoorada ay ka shaqeeyaan qaar geerishaa u furan qaar wili ila joogaan saas waa qaar tuulooyinka ay aadeen adoo far- qaar muqdisho ay galeen waa fara badan yihiin geerishka ma dhow xilligaa la bilaaba waxa kow farsamo mooto ku bilaabo aniga Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa raadiyo Uberlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey.
shaqadan lii abuuro waa ku faraxsanahay alxamdulilah maxaa ku dhiirigelinaha inay wadankan ka tagin oo joogaan wadankoodan hooyo waa kaa dhulkooda u dhintaan wadankayga inaan ku dhintaa oo tirigalo oo shaqaysta anigo waa kaa maasha allah waa dhowahay idaacad barlow ku dhowahay magacay maxamed haruun aadan garaashkan waxaan ka qabtaa farsamada ujeeda mootooyinka ayaan ka sameeyaa marka macalinkan waa fadhiya maasha allah ardadan ka mid ah aniga boqolkiiba boqol si fiican u arkaa in walaalihii meeshan ka mid aan noqdo walaalihii waxaan kula tali lahaa inay garaashka soo aadaan ay farsamada bartaan oo ay iska dhaafaan tahriibka iyo wax lamidka ah wadanka aadaysan rag baa dhistay waxaan kula tali lahaa inay wadanka dhistaan ee wadankooda aaminaan maasha allah maasha allah meeshan waxaan ka shaqaynayaa laba sano ugu yaraan laba sano aan ka shaqaynayaa maasha allah makaanika buuxaan ahay macalinkii haddana hoos fadhiyaa sanadka dheer waxaan rajaynaya in meel aan furto oon fadhiisto aan rajaynaya bajaajo mooto saddex lugoodley ayaa u badan inta la isticmaalo hadda wadanka laga isticmaalo kee boqol waxaan rajaynayaa sanadka dheer inaan furto meel cusub garaash cusub inaan furto aan rajaynayaa ugu yaraan toban iyo laba ama sideed ruux inaan shaqo geliyo ayaan leeyahay rajaynaya insha allah waxaan dhaha lahay dhallinyaradaas walaalahayga inay ka mid noqdaan dhallinyarada farsamada shaqada loo abuuray oo ay imaadaan geerishada sida geerishadan oo kale hadda mootada laga sameeyo iyo geerisho kale waaweynka oo baabuurta basharta waxaas laga sameeyo ayaan kula tahay rinji inay bartaan oo ay dalkooda joogaan boqolkiiba boqol ayaan kula tali lahay maasha allah Goobaha lagu cilad bixiyo gaadiidka ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa inta badan waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro markii hore shaqo la'aan ahaa kuwaasi oo uga maarmay in ay dalka ka tahriibaan.